ugu horeyn waali kusoo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa dhowahay idaacatu alfurqaan waana idiin mahadcelinayaa jasaakum allahu khayran marka hore waxaan kaaga mahad celinaynaa fursaddan ee aan na siisay su-aasha ugu horeyso ee aynu ku weydiinayno waxa ay tahay waa sidee xaaladda guud ee wilaayada aada mas-uulka ka tahay ee hiiraan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin si guud wilaayada islaamiga hiiraan waxay ku jirtaa xaalad huduu ah ama xaalad degan marka dhinac laga fiiriyo waxaan joognaa xilli ilaahay subxaanahu watacaala uu madarna siiyey macquul ah oo boqolkiiba aan ku qiyaasi karna siddeetan in ilaahay subxaanahu watacaala noogu nicmeeyey waxaan joognaa xilli caafimaad ahaan ummadda u fiican tahay iyo dunyadaba waxaan ku jirnaa xilli ay soo dhowdahay bishii ciiddii weyneed ee ciidul adxa oo bishii ay soo dhowdahay dilxija waxaan ku jirnaa ama aan joognaa xilli ilaahay subxaanahu watacaala nasri israac raacay uuna siiyey oo cadowga ilaahay uu nooga hiiliyey dhankaa marka laga fiiriyo alla mahadi iyo nicmo badan baa jirta qabaaisha iyo dadka deegaanka degan oo muslimiinta oo dariisyada aan ay xaaladooda degan tahay xagga kale marka laga fiiriyana wilaayada waa hadda xarun ama waxay ka mid tahay meelaha goobaha macaarigta u dhaxaysa xaq iyo baadilka ee ka socoto oo dhinacaas waxaa la dhihi karaa waa goob dagaal uu jiro lagu difaacayo shareecada ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay mahadi iyo nicmo badan baa wilaayada islaamiga hiiraan ka jirta waqtiga hadda aan joogno hiiraan waxaa sanadihii ugu dambeeyey ay martigelisay dagaallo culus oo u dhexeeyey idinka iyo dowladda federaalka oo kaashanaysa maraykanka iyo turkiga halkee ayay ku dambeeyeen dagaaladaas maxaase natiijo ah oo ka dhashay si guud xamalaadkaas isdaba joogjoogay ee cadowga ay soo qaadeen oo ay ku soo qaadeen si guud wilaayaadka islaamiga goobtii ugu horreysay oo ay ka bilowdeenna ay ahayd wilaayada islaamiga hiiraan waxaa la dhihi karaa haddii la koobo waxay ku dhammaadeen fashal natiijada waxay noqotay in ilaahay cadowgiisa uu jabo macnawiyan ahaan ay u jabaan iqtisaadi ahaan u jabaan caskari ahaan u jabaan askar badan iyo saraakiil badan iyo madax badanna ay ugu dhimato ay ku waayaan ee tala maanta isugu aadanna aysan jirin ee welina baaqiyaad iyo ishaysasho waa jirtaa oo haddeer waxa aad maqlaysa hadda waxa socda iyo dagaalada ugu dadambeeyey oo dhacayay meesha ay ka socdaan waa wilaayada islaamiga hiiraan marka haddii sida dhabta ah ama il muxuu ahaa waa xaqiijin karta lagu eego cadowgu waa cadow jabay wax rafashaana ay baaqi ku yihiin liannahu weli hadda waad ar maqlaysaa xabad baa dhacaysa waa waxbaa dhacaya waxayna tusaale u tahay in wax un baaqi ka yihiin marka niman jabay dhan walba ka liita waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala xamladan maadaama ay ahayd meeshay ka bilaabatay wilaayada islaamiga hiiraan meesha lagu khatimayo xamladan hadda xasan guur guurtay oo indhala'aanta ah meesha lagu khatiman inay noqoto wilaayada islaamiga hiiraan maalmahan dhow ee gobolka waxa uu martigeliyey dagaallo culus ee u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka kuwaas oo si gaar ah uga dhacaya bariga wilaayada aada mas-uulka ka tahay ee hiiraan dagaaladan maalmahan dhacaya maxaa nooga sheegi kartaa dagaaladaas waxay ka socdaan dhulkan u dhexeeya labada wilaayo islaamiga ah ee hiiraan iyo shabeellada dhexe maalmihii hadda u dambeeyey ee si guudna waxaa ku jabay cadowga ilaahay subxaanahu watacaala waxayna hadda ka taagan tahay wakti quus ah bay joogtaa mujaahidiintuna ilaahay subxaana watacaala wuxuu siiyey nasri hiilo muuqato oo aan qarsoonayn buu ilaahay siiyey tabaaraka watacaala haddii la koobo waxa la dhihi kara waxaa weeye nimankaas waxay ziyaadsadeen bakti iyo dhaawac iyo qalbijab bay ziyaadsadeen mujaahidiintuna ayaga oo aad u faraxsan ilaahay subxaana watacaala nusradiisa iyo ballanqaadkiisa helay ayay goobahoodii joogaan
qabaa-ilo badan oo soomaaliyeed ayaa dega wilaayada hiiraan xiriirka aad la leedihiin guud ahaan bulshada gaar ahaan hormuudka qabaa'ilka intee ayuu la egyahay wilaayada islaamiga hiiraan qabaaisha degan waa qabaa'il aad u tiro badan taqriiban waxaa lagu sheegaa ilaa dhowr iyo toban qabiilo oo waaweyn oo qabaaisha soomaaliyeed oo magacyada waaweyn leh baa degan wilaayadu si guud waa qabaa'il ay isku duuban yihiin iyaga iyo wilaayadooda waa laga yaabaa dadyow kooban iskana caadi ah oo cadowgu uu duufsaday ama shaydaanka uu ka qaalib noqday waa dhici karaan laakiin markii lasoo duuduubo ee wilaayada islaamiga ah qabaaisha intooda ugu badan leh waa dad garab taagan jihaadka waa dad xiriir la leh wilaayadooda islaamiga waa dad u nusraynaya dadkaas ilaahay shareecadiisa difaaceeda u dagaalamaya xaggana garab taagan roobabka guga ayaa inta badan gobolada dalka soomaaliya ka curtay gobolka hiiraan roobka sidee ayay u heleen maxayse kaga faa'iidaysteen xilli roobaadkan dayrtii aan soo dhaafnay si guud wilaayadka islaamiga intooda badan roobka waa uu ku yaraa waxaa la dhihi karaa inta ugu badan wilaayada dhulka waa aaran meelaha qaar uu roobka ku yaryahay baa jirta oo naqi dambe xoogaha iyagana helhelay si guud wilaayada mustawaha roobka maanta aan joogno boqol kiiba siddeetan baan ku qiyaasi karaa waa xaalad xasiloon waa xaalad xooluhu ay abaarta ka baxeen waa xaalad qalbiyadoo degan yihiin dhulka inta badanna waxaa laga abuuray badar oo wixii looga faa'iidaystay waxaa weeye in dhulku ay dadka abuurtaan dunyadoodana ay dhaqdaan de waxa ugu muhiimsan oo hiiraan hadda laga dhaqo oo waxa weeye waa beerihii tacabka kale oo jiray xitaa shinnidii waad og tahay waayihii dhowaa hadda waxaad arkaysaa iyadoo lasoo hadday soo go'aysaa shinnadii waxaa la bilaabay waxaa dhacay hadda waad arkaysaa oo malabka la daldalaya waxyaabaha kaleoo ilaahay subxaanahu watacaala sanadkan ummadda ugu naxariista waxaa ka mid ah inaan fatahaadi jirin weliba waa buuxa fatahaadna ma jirto dee walka hore waxay dhici jirtay xitaa annagoo aan roob bada helinin bay fatahaad intay imaadda wixii dadku tacbeen bay ka baabi'in jirtay maanta webiga waa kaasa alxamdulilah dadku beeraha waa tacban yihiin webiga waa buuxa badarkii kala duwanaa iyo muxuu ahaa dalaggii kala duwanaa baa la saaraya wax fatahaadana ma jiraan marka waxaan dhihi karnaa waxaan ku jirnaa barwaaqaan ku jirnaa ilaahay subxaana watacala baan ugu mahadcelinayna subxaana haddii aan usoo naqono dhanka tacabka beeraha gobolka hiiraan waxa uu leeyahay dhulbeereed ballaaran waa sidee wax soo saarka dhanka beeraha ee wilaayada beeraha iyo tacabka wilaayada islaamiga hiiraan maadaama uu maro webiga shabeelle waxay ka mid tahay deegaanada ay dadku tacabka sameeyaan ama ay dhulka abuuraan dadaal badan baa jira dee wax badan oo ummadda ay qaban lahaydna waxaa caqabad ku ah dhibaatada cadowgeeda uu ku hayo ayaa mushkila ku ah oo dhul badan iyo dano badan iyo howlo badan oo la qaban lahaa oo dhulkii gaar ahaan webiga uu marayey xoogaal ba u tahay in meelo badan cadowga ilaahay ay joogaan meesha ay joogaanna wax barako oho badani kama jirto waxaa la dhihi karaa wilaayada islaamiga hiiraan waxay ka mid tahay meelaha laga tacbo ama badarka laga soo saaro ayay ku jirtaa meesha ay uga aadaysa boqolkiiba inta ay tahay ma xadidi karo laakiin in macquul ah meelaha laga dadaalay ku jirta fariintaada ku wajahan ee dadka ku nool wilaayada islaamiga ah ee hiiraan weliba si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka ee tacabka beeraha maxay tahay
walaalka marka horta laga hadlayo tacab ama beeraha noqoto waa dunyada annaga aan leenahay guud ahaanteeda hadday tahay adduunyada kale ama dhaqanka xoolaha ama waxa badarka dhulka laga soo saara anwaacdiisa kala duwan iyo waxyaabaha kaloo ilaahay nagu manaystay oo khayraadko annaga aan leenahay oo ay tahay in laga shaqeeyo ummaddana anfacaya si guud waxaan ku boorinayaa mujtamaca muslimka ah guud ahaan gaar ahaan wilaayada islaamiga hiiraan ee aan ku noolnahay in xoogga la saaro oo haddii adiga aad tacbatid oo aad muruqaaga maashid oo aad badarkaaga soo saaratid oo weliba midka kaydsamaya oo kuu kaydsamaya aad xoogga saartid oo dunyada ilaahay ku siiyey subxaanahu watacaala aad si fiican u dhaqatid haddii mar gacmo shasheeya aad wax ka sugaysid oo cadowgaaga xaggiisa wax un aad ka filaysad macnaheedu waxaa weeye inaadan wax bani aadannimo ah xitaa aadan yeelanin yacni in lagu dilo in lagu gaajaysiiyo in wixii la doona lagaa sameeyo si marka looga baxo inaan gacmo shasheeya ama dadyow kale u baahanno waa in dhulkeenna annaga khayrka ku jira aan la soo baxno waxa la kaydiyo markaad matalan raashin baa kuu baxay annaga waxa aan hadda barannay waxaa weeye ama aan naqaano laba waxyaabood baa dhib nagu haya mido waxaa weeye badar baa kuu go'aya badarkaas waa badarku kaydsamaya zamankii hore annaga waxaan aqoon jirnay in bakaar wax la geliyo waxba kale ma aanan aqoon waayo dhex waxaa soo kordhay ama wilaayaadka qaar laga aqoon jiray gobollada qaar fuustada in wax lagu shubo oo mana halaabaysaa lagu yiri fuustada lagu shubay waxaad ku kaydsanaysaa waa ku kaydsamayaan dhul baan la qodi jiray bakaar baan samaysan jirnay ba'si iyo balana ma jirin waxaasoo dhan baa dhammaaday bakaarta waxaa la rabaa baa lagu jirinayaa baa la iska badarku waa inuu cusub yahay keliya inaanan wax kaydsan waxay ka mid tahay inaan gacamo kale u baahanno bay ka mid tahay